faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta adaado beledweyne
maxamed daacad maxamed raadiyo cadaado dhuusmaraag
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta radio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan radio cadaado baledweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe radio cadaado magaalada baardheere gobolka gado
yuusuf abubakraan radio cadaado jawaar
bismillahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan dhegaystayaal halkani waa raadhiyo cadaado waxaad ku soo dhowaataan warka subax qodobada saaka aad ku maqli doontaana waxa ugu waaweyn faahfaahino dheeraad ah oo ka soo baxaya weerar lagu qaada saldhig ay leeyihiin ciidanka kenya iyo khasaare ka dhashay madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle dhaktar maxamed cabdi waare oo wasiiro kula kulmay dhuusamareeba kiisaska cudurka covid sagaal iyo toban ee soomaaliya oo gaartay saddex kun boqol toddobaatan iyo koowa ciidamada dowladda soomaaliya oo laba ruux ku dilay magaalada muqdisho qodobadaas aad maqasheen waxay ahaayeen dhegaystayaal kuwooda ugu doorka roon warka subax ee raadhiyo cadaado goor dhow diyaar garoobaa faahfaahintiisa
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo jimco ah taariikhduna ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha toddobaad sannada labada kun iyo labaatanka warka waxaa soo saaray halkan idinkaga tabinaya hadduu allaah raalli ka noqdo anigoo ah hashim cumar xasan hashimire hase ahaatee haatanna warkii oo fidsanna faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya weerar lagu qaaday saldhig ay leeyihiin ciidamada kenya iyo khasaare ka dhashay xubno la sheegay inay ka tirsan yihiin al-shabaab ayaa waxa ay weerar ku qaadeen saldhigga ciidamada booliska kenya ku leeyihiin deegaanka yumbis ee gobolka gaarisa waxaana la sheegay inuu halkaasi ka dhacay dagaal culusa dadka deegaanka ayaa ku warramay in ay mar qura ka war heleen dhawaaqa rasaastay isku adeegsanayeen labada dhinac ee ciidamada kenya ee al-shabaab isla markaana uu jiro khasaare dhimashii dhaawac ah oo ka dhasha dagaalkaasi sidoo kale dadka deegaanka yumbis ee gobolka gaarisa ayaa warbaahinta gudaha dalkaasi waxay u sheegeen inay dareemeen cabsi ballaaran markii uu dhacay dagaalka sidoo kalena dadka ay ka aan iraadee sidoo kalena dadka ka agdhow saldhigga ciidamada kenya ay barakaceen al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka lagu qaaday saldhigga ciidamada booliska kenya ee deegaanka yumbis ee gobolka gaarisa iyaga oo sheegay inay weerarkaas ku dileen lix askari halkaa toban kalena ay ku dhaawaceen saraakiisha ciidamada booliska kenya weli wax faahfaahin ah kama bixin wararkaay al-shabaab ku qaadeen saldhigga deegaanka yumbis waxaana lagu soo warramayaa in ay maanta ciidamada kenya ay wadaan howlgallo kala duwan madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle dhaktar maxamed cabdi waare ayaa wasiiro kula kulmay dhuusamareeba madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle dhaktar maxamed cabdi waare ayaa hoyga uu ka degan yahay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxa uu kula kulmay wasiiro wasiirka dastuurka dowladda federaalk ah ee soomaaliya wasiirada dastuurka dowladda xubnaha ka ah federaalka soomaaliya kulanka oo ahaa salaan iyo xog waraysi la xiriira arrimaha dhammaystirka qabyo qoraalka dastuurka dalka iyadoo wasiirka wasaaradda dastuurka dowladda federaalk ah ee soomaaliya uu sharaxaad ka bixiya dadaalada iyo qorshayaasha wasaaradda dastuurka wasiirka wasaaradda dastuurka saalax axmed jaamac ayaa sheegay in wasaaradda ay weli wado qorshe la xiriira dib u eegista lagu sameynayo dastuurka dalka islamarkaana maamul goboleedyada looga baahan yahay inay kala shaqeeyaan madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane maxamed cabdi waare ayaa sheegay in ka maamul ahaan uu wasaaradda dastuurka soomaaliya kala shaqayn doono dhammaystirka dib u eegista ku socota dastuurka soomaaliya ciidamada dowladda soomaaliya ayaa laba ruux ku dilay caasimada dowladda caasimada dalka soomaaliya ee magaalada muqdisho ciidanka dowladda soomaaliya ayaa laba ruux ku dilay xaafadda saybiyaano ee degmada hodan sida ay raadiyo cadaada u xaqiijiyeen goobjoogayaal labada ruux ee la dilay waxaa ka mid ahaa wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabi jiray shakuud maxamed ibraahim dilka waxaa geystay ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya waxaana goobjoogayaal ay xaqiijiyeen in dilka ka hor uu jiray muran labada dhinac dhex maray ciidanka booliska ayaa xarunta c i d da keentay meydka labada ruux waxa ayna sheegeen in ay baaritaano ku samayn doonaan macadda ilaa iyo hadda sababta rasmiga ah ee ka dambeysay labadan ruux dilkooda dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa raadiyo cadaado stuudiya koowaad isla magaalada cadaado halka dhuusamareeb iyo deegaanada hoos yimaadan aad naga dhegaysan kartaan siddeed siddeed dhibic eber halka cadaado iyo deegaanada hoos yimaadan ay naga dhegaysan kartaan siddeed siddeed dhibic shan sidoo kale dhegaystayaasha caalamka ayaa nagala jaan qaadi kara barta internet-kan ku leenahay lef screenka w w dhat radio cadaado haatanna kiisaska cudurka covid sagaal iyo toban ee soomaaliya ayaa gaadhay saddex kun boqol toddobaatan iyo kow ruux wasaaradda caafimaadka dowladda soomaaliya ayaa faahfaahisay wararkii ugu dambeeyey cudurka covid sagaal iyo toban ee soomaaliya warbixinta covid sagaal iyo toban ee soomaaliya ee soo saarta wasaaradda caafimaadka soomaaliya laga helay toban ruux somalilan lab siddeed qof dhidigna laba qof bogashada guud waa afar qof halkaa dhimashadana aysan waxba jirin tirada guud ee laga helay cudurka covid sagaal iyo toban soomaaliya waa saddex kun boqol toddobaatan iyo kow bogashada guud kun afar boqol sagaashan iyo sagaal ruux halka dhimashada guudna ay tahay sagaashan iyo saddex ruux guud ahaan dhegaystayaal intaasi waxaa nooga eeg warkii subax ood kala socoteen raadhiyo cadaada warka waxaa soo saaray halkan idinkaga tabinaya anigoo ah hashim cumar xasan hashimire warkaan warka xiga waa bahdii raadhiyo cadaado isku duubadan idinle dhegaystayaal sidaa iyo ammaano allah
Indah ya, ya mangga.